الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وحول الشيخ رحمه الله كتاب البيوع هل كان waxa uu ka gelayaa ama uu ka tilmaamaya baycii oo ah wax kala iibsigii waana nooc ka mid a mucaamalaadka dadka markaa ay waxyaabahay ku kala mucaamaloonayaan ee dhexdooda yaalla nooc ka mida weeyaan marka markuu sheekhu soo dhameeyey raximahullah cibaadaadkii iyo wixii ku tacalluqay ayaa halkan waxa uu ka tilmaamayaa wixii dadka dhexdooda markaa yaallay oo ay ka mid tahay kala iibsigii axkaamta uu leeyahay iyo waxyaabaha la doonayo ama waxyaabaha xalaasha ka ah iyo wixii xaaraan ka ah marka waxaad halkan ka dareemaysaa diinta islaamku inay tahay diin iyo dawlad iyo cibaado iyo qiyaado oo cilaaqadii ka dhexaysay addoonkii ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa uu xagga hore inoo soo mariyey sheekhu waynu ku soo aragnay hadday salaad tahay iyo hadday soon tahay iyo hadday zake tahay iyo hadday xaj tahay waa cilaaqo ka dhexaysay addoonka iyo ilaahay jalla sha'nu sida oo kale waxaa iyaduna cilaaqada ka dhaxaysa ibni aadamka dhexdooda xaq ilaahay uu leeyahay iyo xaq ibni aadamkay leeyihiin xuquuqdii ilaahay waana soo aragnay halkan waa xuquuqdii ibni aadamka dhexdooda taallay baycii iyo ammaanadii iyo sidii wax loo kala iibsanayey iyo welibana mucaamalaadkii kale oo ah nikaaxii cilaaqadii zawjiyada yani ninkii gabadhiisii cilaaqadii ka dhexaysay iyo qaabkii ay u wada dhaqmayeen iyo nafaqaadkii iyo hadday mashaakil yimaadaan sida ay u kala furmayaan ay u kala tegayaan iyo sidaas oo kale wixii nafta lagu xifdiyey oo ah naftii hadda dhibaato loo geysto in ama mag la bixiyo haddaa naftii la dilo ama xubin ka mida la jaro magteedii ama in la qisaaso oo naftii nafta jartay loo gooyo ama xubintii la gooyoy xubinteedii loo jaro markaa saas buu islaamku cilaaqaadkii dadka ka dhexeeyeyna uu u nidaamiyey haddii ay tahay mucaamalaadkaas aynu tilmaannay ee nikaaxii leh ee baycii leh ee musaaracadii leh iyo waxyaabaha la midkaa bayca kitaab albuyuuc buyuuci ayuu kitaabu yahay marka laba laba yuu ka qaybiyaan culimmadu kutubta fiqiga ah cibaadaad iyo mucaamalaat waa labadaas marka cibaadadka waa soo dhamaaday imika mucaamalaadkan gelina sidaa waa waa loo qaybiyey rub sidoo kale afarna waa laga dhigayo rubcu lcibaadaat iyo rubcu lmucaamalaat iyo rubcu nikaax iyo rubcu ljinaayaat afartaasaasna u kala dhigeen laakiin labada qaybood unbay u kala qaybsan cibaadaat iyo mucaamalaat mucaamalaat unbay kala qaybiyeen kitaab albuyuuc buyuuc waa jamcun lilbayc bayc baa la jamciyey waxaa lagu jamciyey buyuuc waxaana loo jamciyey liikhtilaafi anwaacihi anwaacdiisa ayaa kala duwan oo noocyaal fara badan oo kala duwan ayaa uu leeyahay sidaa daraaddeed baa loo jamciyey baa layidhi baycu luqatan waa akhdu shayin wa icطaau shayin shay oo aada qaadatid shayna aada bixisid ayaa la yidhaahdaa luqa ahaan ama mubaadalatu maalin bimaalin ama muطlaqu lmubaadala shaygii oo markaa qof uu bixiyo oo shay kalena uu qaato ayaa la yidhaahdaa waxay ka soo qaateen bayci min albaac aladi yumaddu ima liqasdi الsafqa aw litaqaabudi cala almacquudi calayha min alhamani wاlmusnad gacantii la fidinayay baa laga keenay waxaa laga wakaa ima liqasdi safqa oo labada qof marka kelisanaya wa isgacan qaadaya isgacan qaadka in loo jeedo oo qof waliba gacantiisa gacanta kale saaxiibkii kusoo fidiyey si u gacan qaado oo dabeetana waxa weeyaan ay bayci u gooyaan iibkii loo jaro ama gacanta waxaa loo soo fidinaya litaqaabudi cala almacquudi calayha shayga in la kala iibsada in la kala qaato oo masalan adiguna ninkii baad gacantii u fidinaysaa si aad lacagtii u siisid isna shaygiiba kuusii kuusoo fidinaya si aad u qaadatid baacaas baa laga keenayna waa la yidhi ta noocan oo kalena way culamada qaarkan way bushiyeen lafdiga albayc waxa weeyaan waxyaabaha ahlucilmigu yidhaahdaan min alabdaad bayc waxaa lagu iطlaaqaa ashira shiraa waxaa lagu iطlaaqaa albayc wax kala iibsiga yani bayc baaic ama bayc iyo shiraa midna waa iibintii midna waa soo iibsashadii marka bayca wixii la iibinayay weeyaan shiraaguna wixii aad soo iibsanaysay midbood midkooda midka kale waa lagu iطlaaqaa bidaliili qawlihi tacaala washarawhu biamanin baksin washarawhu ay baacuuh waxay ku iibiyeen lacag yaroo hoosaysa bisa ma shtaraw bihi anfusa waxay yani baacuuhu waxay ku iibiyeen nafahooda marka bayci waqtiyada qaar ka mida shiraa baa lagu isticmaalaa shiraagana waqtiyada qaar ka mida bayc baa la yidhaha albayicaani bilkhiyaar maan yatafa xadiiska na soo socda albayicaan waxa weeyaan waa labadii qof wax kala iibsanayay iibiyihii iyo iibsadihii lafdigan ama bayca tacriifkiisa sharciga ah ahlulcilmigu aqwaal fara badan bay ku leeyihin marka waxa weeyaan uun micnaheedu waa qofkii oo qofka kale wax ka iibiya maalun bimaalin ama muqaabalatu milkin biciwadi liqasdi tamalluki shay buu qofku qofka kale uu ka iibinayaa wuxuuna yani waxa kaga bedelanaya ciwad yani muqaabalatu mulkin biciwadi shay baad adigu bixinaysaa lacagtii iyo wixii la midka ahaa isna shaygii kale kaa iibiyey buu ku siinayaa shaygan kale shaygan uu kaa iibiyey ee uu ku siiyey waxa uu kuu siiyey liqasdi tamalluq in shaygaa aada hantidid abadan unu dib kaaga soo noqonayn waa shay mulkigaaga galay oo aan ka soo noqonayn waxaa ku baxayaa shaygii lagu siiyey inuunu mulkigaagii gelin sida ijaaradii oo kale waxa weeyaan haddaa shay lagaa kireeyo dee shaygan aad kiraysateen manfacadiisun baad leedahay ee mulkigiisa ma lihin oo lacagtan aad bixinaysaa micnaheedu maaha shaygan lagaa kireeyey waad hantiyaysaa marka liqasdi tamallukidaasi waxa ay noqonaysaa yani qofkii in shaygan laga iibiyey uu noqdo shay uu hantiyayo oo aan dib ugu soo noqonayn kulli tacaariif fara badan buu leeyahy oo waxay yidhaahdeen markaa tacriifta inkastoo tacriifyada aada loo bushiyey tacriifka ugu fiican oo tacriifka ku tacriifinayo alkhaiib ashirbeini kitaabkiisa muqni lmuxtaajka marka insha allah kule kutubta fiqiga waad ka arki doonti ibn mulaqin wuxuu leeyahy raximah اllah baycu wax kala iibsiga iyo nikaaxu waxa weeyaan caqdaani yatacallaqu bihimaa qiwaamu caalam اlinsiy waa nikaax oo guurkii ah iyo bayca oo wax kala iibsigii ah labadaasi waa laba caqdi oo dadka noloshooda bay ku xidhan tahay insiga caalamul insiy waxa weeyaan waa waxay ku taagan yihiinba oo cuntadii iyo nikaaxii labaduba u baahan yihiin cuntadii nikaaxi ayay loo baahan yahay marka waa labadaa shay nolosha ibni aadamka ku tiirsan oo haddii la waayo nolosha ibni aadamku way kala dhantaalmaysaayo meesha waa ka baxaysaaba xukunka baycu waxa weeyaan waa jaa-is ama waa mashruuc bilkitaab الsunna واlijmaac wاlqiyaas ilaahay subxaana wataaa ilaahay subxaana watacaala wuxu yihi waxala allahu اlbayca وxarama الriba ila an takuna ila an takuna tijaaratan can taraadi minhu axaadiida rasuulkuna waa kusoo aroortay axaadiis fara badan xadiistana iman doontaa ka mida albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqa dadka muslimiintuna waxay ku ijmaaceen wax kale iibsigu inuu yahay shay bannaan xikmadda ku jirtaa ama qiyaaskuna waa keensanayaa baa liwaani xikmaddiisa weeyaanoo qofku wuxuu u baahan yahay qofka kale waxa gacantiisa ku sugan shaygaa uu qofka kale gacanta uu ku hayo kuma gaadhayo ilaa dariiqa inuu markaa wax ku bedasho mooyaane uu ka saybsado mooyaane marka yani ninka raashinkii haya gacantiisay ku sugan tahay adna raashinka waa u baahan tahay raashinkan gacanta yani qofkan gacantiisa ku jirta sidee baad gacantiisa uga soo saari kartaa ama sidee baad ku heli kartaa waxaad ku heli kartaa inaad shaygii qofkii aad wax kaga soo bedelatid lacag baad u geyn doontaa isna raashinkii kusoo siin doona xikmadda ku jirta marka waa caynkaa weeyaan marka xaajat linsaan insaanka xaajadiisu way keensanaysaa oo qofku qofka kale waxa uu haysto soo qaadan kari maayo ilaa inuu ka saybsado mooyaane marka sidaa awgeed baa shaygii loo sharciyey oo marka waxaan shaaricu u sharciyey qofkan kale gacantiisa waxa ku jira saad usoo heli lahayd usoo qaadan lahayd oo milkigaaga usoo geli lahaa waxa weeyaan shaygan gacanta uu ku hayo inaad shay kale adigu aad kaga bedelatid oo aad siisid isna uu shaygan ku siiyo lakin lacagti baad siinaysaa isna shaygii buu ku siinaya marka waxyaaba waxa lagu kala iibsadaana noocyo badan buu leeyahy lakin waxaa kusoo lagu soo ururin karaa laba saddex shay in thaman thaman haddaad maqashid waa lacagti muthman haddaad maqashidna waxa weeyaan waa shaygii wa lagu shaygii laftiisii weeyaan yani waa caynun bicayn cayn waa shay amanku waa lacagtii muhmankuna waa shaygii weeyaan la kala iibsanayay maalan marka inaad thamanun bimuhmanin in lacag lagu iibsado shay muhman ah waxa weeyaan maalan baloorkii ama gurigii ama raashinkii iyo waxayba lamidka ahaa oo markaa lacagtoosaa lagu kala iibsanayay ama kaas markaa kaa bayc mulaqa baa la idhahdaa thaman bimuhman bayc mulaqa weeyaan ama muhman bimuhman lacag maaha lakin waa laba shay laisku bedelanayo dhul baad dhul ku bedelanaysaa ama yani waa badeecad ba badeecad ku bedelanaysaa muhmanku waa badeecaddii weeyaan waa silcadii silcatun bisilca marka alaab baad alaab ku bedelaysaa ama dhul baad dhul ku bedelaysaa ama gaadhi baad gaadhi ku bedelanaysaa ama raashin baad raashin ku bedelanaysaa waa muhman bimuhman thaman lacag bay ahayd muhmankiina wuxuu ahaa silcadii kaa bayc mutlaq baa la dhahdaa kanna waa muhman bimuhman sidoo kale waxa wax lagu kala bedelan karaa waxa weeyaan thaman bithaman lacag lacag lagu bedeshay sarifna waa la dhahdaa kaa muhman bimuhmanka waxaa la dhahdaa muqaayada muhman bimuhman waxaa la dhahdaa almuqaayada ayay u yaqaanaan ahlucilmi marka lacag haddaa lacag lagu bedeshana waa sarifkii weeyaan sarif baa la dhahdaa lacag baad lacag ku bedelaysaa sarif weeye oo lacag baad markaad lacag ku iibsanaysid sarif bay noqonaysaa saddexdaas bay kusoo ururayaan anwac kalna waa kulle waa leeyihiin waa hamanun bimuhman oo bayc mutlaqa ah muhman bimuhman oo ah bayci muqaayado ahaa iyo noqon aman biaman oo ah sarifkii aman bimuman waa lacag badeecad lagu iibsanayo waa bayca mulaq oo suu bayc u badan yahay weeyaanoo lacag baad qaadan doontaa alaab baad soo siisan doontaa iyo muman bimuman alaab alaab aad ku iibsatid waa laba shay oo laisku bedelanayo weeyaan dhul baad dhul ku bedelaysaa ama dhul baad gaari ku bedelaysaa ama gaari baad guri ku bedelanaysaa ama raashin baad gaari ku bedelaysaa ama dhul ku bedelanaysaa yani waxa weeyaan waa waxaa la idhahdaa muman bimuman muqaayada aman biaman waa lacag lacag lagu bedelay waa sarf waxay ahlucilmigu yidhaahdeen baycu wuxuu le arkaan arkaantiisa waa saddex alcaaqidaan almacquudu calayhi asiiqa alcaaqidaan waa labada qof ee wax kala iibsanaya iibiye iibsade waa in la helaa haddaa la helo kii wax iibinayey uuna jirin kii iibsanayey dee bayc maba soconayaba kii iibsanayay maba joogaba iibiye kelima meesha jooga waa in labadaba la helaa iibsadihii iyo iibiyihii waa caaqidaan baa marka la dhahaa ama caaqid albaa'ic waalmushtari macquudun calayhi waa asilca alaabtii weeyaan alaabtii la kala iibsanayeyna waa inay jirto haddii uu ay joogaan labadii qof ee wax kala iibsanayay wixii la iibsanayeyna meesha buuna olinba una jirinba de marka waxa weeyaan bayc ma soconayo asiiqa oo ah ta saddexaad siiqaduna waxay u qabsantaa laba qaybood mid qawliya iyo mid ficliya ta qawligiihi waxay keensanaysaa iijaab iyo qabuul bayna ahlucilmi waan kaa iibiyey iyo waan aqbalo waan kaa iibsaday markii lagu heshiiye shayga intaas baan kaa siiyo de marka qiimihii lagu heshiiyo shayga waan kaa iibiyey isna waan kaa iibsaday buu leeyahy waan aqbalay taasi waa qawl ficilna ku saxsilasaayo waa soo loo badan yahayba bayc lmucaadaat baa la yidhahdaa waxa weeye shaygaa in saad siinaysaa wiilku suu yidhi waxaan siinaya intaa suu kuu dhiibay sadna lacagtuu dhiibtay lacagtii waa siisay isna alaabtii buu kuu dhiibay kiishka beriiska waa imisa waa konton kun oo shilin maalan tusaale ahaan dabeetana kontonkiin kun baad u dhiibtay isna kiishkii buu ku siiyey baycaas waa xasiray waa ficli weeyaan yani halkii qawlka ka saxsin lahaa waan kaa iibsaday iyo waay waan kaa aqbala waan iibs waan kaa iibiyo waan kaa iibsaday ka odhan lahaa ayaad marka waxa weeyaan ficilunbu kusoo xasilo adna lacagtii baad siisay isna alaabtii buu ku siiyey waxaa suurtagala inta faraha badan leh oo la yaqaano ashyaada qaar ka mida qiimahooda si macruufaba dan dukaankaad tegaysaa xabada rodhiya baad lacagtii kunka shilin baad dhiibaysaa isna rodhiyasi baad leedahay kunka shilin baad dhiibaysaa isna rodhidii buu kusiinaya wax markaa qawligihoo soo xasilay meesha ma taalo ficilun baa yimi oo luka luka raali yahay marka siiqada noocaasa iyaduna way asaxaysaa wey saddexdaas baa loo baahan yahy baa ahlucilmigu shuruud buu leeyahy shuruuddeedu waa lix lixdaa shardi saddexdaa arkaantu bay kala noqonaysaa caaqidaanka ama caaqidka iyo macqudu calayhi siiqada un bay u kala noqonaysaa lixda shardi ee la sheegaya amaba waxay u noqonaysaa caaqidka iyo macqudu calayhga wy labadaas siiqada marka laga reebo caaqidka iyo macquda calayha ahlucilmi qaarkood waxay idhahdeen lixda shardi saddex ka midihii caaqidka ayuu noqonayaa saddex ka midina macquda calayhi shardiga kood waxa weeye altaraadi bayna aarafayn labadan qof ee wax kala iibsanaya waa shardi u noqonaya labada caaqidaanka ama caaqidka u noqonaye waa inay raali kala yihiin oo midna aan la qasbin oo bayci aan lagu qasbin ka iibinayaa waxaan uu iibinayo iyo qiimaha uu qofkan ka siinayo waa inuu raalli ku yahay iibsaduhuna lacagtan wuxuu ku iibsanayo qiimahan uu siisanayo waa inuu raalli ku yahay midna waa inaan la qasbin waa inaan raalli kala yihiin labada qofo raalle iyagoo kulaaba shay kala qaadanin qiimuhu waa intaa raalli buu ku yahay waa bixinaya isna raalli buu ku yahay sheegii marka labadii qof ee wax kala iibsanayay mid kasta oo ka midii waa inuu raalligu ku yahay daba yani bayna arafayn shardiga labaad an yakuuna alcaaqidu jaa'iza atasaruf caaqidku waa inu noqdo mid tasarufkiisu bannaan yahay labada qof ee wax kala iibsanayaa waa inay ehelu yihiin tasaruf waani misna waa inu noqdo caaqil qof caqlila wax ku baxa kii waalnaa nin waalan bayciisu ma ansaxayo nin waalan hadduu dukaankii istaago ama bakhaarkii wax iibiyo bayciisu ma ansaxayo hadduu lacag qaato oo dukaankii ama suuqi la tago wax ka iibsadana wixii iska fududaayo hoose mooyaane ma ansaxayso waa inuu baaliq noqdo qof qaangaadha qof qaangaadha waa inuu yahay ilmihii yaraa sabiga ahaa maalkii uu hayay gacanta ku hayay ku tasarufi maayo ama iibin maayo ama wax kusoo iibsan maayo ilaa waxyaabaha ahlucilmi kasoo reeben mooyaane waxyaaba la iska hooseeyo kasoo reeben waxay dhahdeen masalan ee shan yar haddaan loo dhibo ganaan kasoo iibin la yidhahdo sida dukaamta oo kale iyo dee waxa yaraan sheegayna masalan roodhidii iyo gaaskii iyo waxyaabaha lamidka ah way kasoo reebeen ahlucilmi qaar ka mid marka qofku wax iibinaya waa inuu noqdo labada qof ee wax kala iibsanaya waa inuu noqdaan jaa'iz التصرف شhardi saddexaad waxa an yakuna almabiicu xalaala shayga la kala iibsanaya wa inuu xalaal yahay wa fiihi manfacatu mubaaxa nafcigiisu inuu mubaax yahay manfaco mubaax wayna ku jirtaa waxaa jirta shay xalaala laakiin nafci nafci ku jira una mubaax ahay inuu xaaraan yahay shayga la kala iibsanaya waa inuu xalaal yahay hadduu shayga la kala iibsanaya xaaraan yahay ma asaxayo sida khamriga oo kale khinziirka oo kale maytadii oo kale iyo waxyaabaha lamidka asnaamtii oo kale musawiradii waxa weeyaan waa xaaraam weeyaan wa fiihi manfacatu mubaaxa nafciga sheega manfacada ku jirtaana waa in noqotay waa inuu yahay manfac mubaax shay mubaaxa waa in loo isticmaalayo shardiga afraad an yakuuna almabiicu maqduuran calaa tasliimihi shaygan la kala iibsaday waa inuu yahay shay qofku uu awood u leeyahay in uu waxa weeyaan qofka gacanta laga gelin karayo maqduuran calaa tasliimihi waa in la dhiibi karaa shay aad haysid oo qofkii kaa iibsay gacantaad ka saartid waanad ka iibsaa shay aanad awoodba u lahayn inaad marka waxa weyaan qofkii gacanta ka saartid waa inaad ka iibinin maalan awrkii hallaabay oo kale awrbaa hallaabay awrkii kaa hallaabay baa tir waan kaa iibiyey de waaba maqan yahayba in la heri doono in kale waruma haysid marka shay aanad awood u lahayn inaad qofkii kaa iibsay gacanta aad ka saartid baad iibisay ma banaana marka shaygaad iibinaysaa waa inuu yahay shay qofkan kaa iibsaday aad gacanta aad ka gelin karayso waktiga oo loo baahdo shardiga shanaad waxa weeyaan an yakuuna alcaaqidu maalikan lilmacquudi calayhi aw ma'duunan lahu fiihi caaqidku qofkan wax iibinayaa waa in uu yahay qof shaygan uu iibinayo iska leh ama loo ogolaado shaygan uu iibinayo waa inuu isagu leeyahay ama waa in loo idmayo loo ogolaaday oo shaygii la yidhi dee wakiil ka noqo iibi adigu baa layidhi kadaalika qofkii wax iibsanayay wuxuu wax ku iibsanayo waa inu isagu leeyahay ama waa in loo ogolaaday oo loo dirtay lahi waxaa soo iibi shardiga ugu dambeeya waxa weeye an yakuuna almabiicu macluuman liarafayn biru'yatin aw wasfin shaygan la kala iibsanayaa waa inu shay macluuma shay la garanayo inuu yahay labada qof waa inay garanayaan iibiyuhuna waa inuu garanayo shaygan iibsaduhuna saasoo kale shaygii waa inay indhaha saareen oo shay dee la arkayo ba la kala iibsanaya oo waa shaygaas balaley ama shaygu waa la sifaynaya haddii shaygu yahay shay la tiriyo way tirinayaan hadduu shaygu shay la miisaamo waa la miisaamaya hadduu shaygu shay la miiso waa la miisaya yani shaygu waa inuu shay la arkayo u yahay oo dee la garanayo hadduu shaygu shay waxa weeyaan la tallaabsanayo ama la tirinayo yahay mitrkiisa waa inuu macluum yahay haddii shaygu uu maqan yahay shayga la kala iibsaday hadduuna meeshuuna oolin majlisulcaqdiga hadduuna oolin waa inuu yahay shay sifadiisa la garanayo sifadiisa mid la garanayo waa inuu yahay maalan waxaan kaa iibiyey gaadhi ama baabuur noociisu yahay caynkaasi markaa yani gaadhi bas ah oo baska yaryar ah oo marka sifadiisa waa la sheegaya marka waa inuu sifada dabaqaa hadhow marka shaygii la keeno sifadii la sifeeyey waa in laga helaa marka waa inuu shaygii la kala iibsanayaana macluum noqdo bayna arafayn ama liarafayn labada qolo waa iibsadihii iyo iibiyihii labaduba waa inay garanayaan shuruudahaas lixda ah oo saddex ka mid yahay ay u noqonayaan caaqidka saddex ka midna ay macquuda caleyhi ay ku tacalluqaan ayaa marka waxa weeyaan ay ahlu cilmigu ay u dhigaan tafaasiilna waa leeyihiin waqtita fiqigaana waa lagu bartaa marka xadiikan aqrin wuxuu sheekhu raximah اllah can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama can rasuuli اllahi sal lla slam anahu qaal rasuulku wuxuu yidhi idaa tabaayaca arajulaan labada nini markay wax kala iibsadaan fakulu waaxidin minhumaa mid kastoo labadooda ka mid ihiba bilkhiyaari waxa uu leeyahay khiyaar ikhtiyaar buu leeyahy maa lam yatafaraqaa intayna kala tegin wa kaanaa jamiican ay wada jiraan yani waa tawkiidun maa lam yatafaraqaa intayna kala tegin wa kaanaa ay ahaadaan jamiican qaar wada jooga oo markaa aan kala socon aw yukhayiru axaduhuma alaakhara ama midkoodka kale una doorgelin una odhanin ikhtar imdaa albeyc waxaad doorataa inaan beecii socodsiino ina saa ku kala iibsanno waxaynu kala soconno iyo ina iska fasakno fatabaayaca calaa dalika deetna caynkaa ay ku heshiiyaan oo ay wax ku kala iibsadaan faqad wajaba albaycu bayci waa waajibayo laazim buu noqday waay بن ملقن وحر رحمه الله هذا الحديث أخرجه البخاري بهذا اللفظ بزيادة بعد فقد وجب البيع وإن تفرق بعد أن تبايع لفظ البخاري فقد وجب البيع صصاري وحكو زيادي وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع هديك رتغان مركي أي وحكال إبسدين دبدين مدكونك كلون بيع وقتين فقد وجب البيع بيعي وواجبي يعني وابعي ولك الإبسي لازم ونغر بيع واي آه حديث كان وحاو تلمامي وحي أهل العلم إلى هذان khiyaar lmajlis khiyaarulmajlisku waxa weeye labada qofay wax kala iibsanayaan inta majliskii wax lagu kala iibsanayay ay joogaan mid kasta khiyaar wuxuu u leeyahay inuu baycii uu socodsiiyo oo sidaa ay ku kala iibsadaan iyo inuu bay waxaan uu kal la kala iibsanayo amay kala iibsanayaan inay ku kala noqdaan nin kasta qof kasta khiyaar buu leeyahay yani intay wada joogaan ee meeshii wax lagu kala iibsanayay ay joogaan mid kasta khiyaar buu leeyay muxuu khiyaar u leeyahay inuu baycii socodsiiyo ama inuu baycii joojiyo maala waxaad imanaysaa bakhaarkii lagu iibinaya raashinka raashin baad iibsanaysaa ninkii bakhaarka haysta wuxuu kuu sheegay qiimaha raashinkan uu marayo aduna lacagtii baad sidataa lacagtii baad u dhiibtay isna raashinkii buu kuu dhiibay meeshii baad joogtaa weli kamabaad teginba khiyaar waxaad u leed ma iska celisay intaad meesha ka tegin oo tidhahdid war waxa waya waan ka noqdee raashinkii qaado lacagtayda sig isna khiyaar wuxuu leeyahy saasoo kale inuu bayci ka noqdo oo ku yidhaahdo lacagtaada qaado raashinkii kaani waxa kale meesha yaalla in waxa weeyaan aad kala qaadatin oo isna lacagtuu qaato adna raashinkan qaadato meesha aad ku kala tagtiin khiyaarka noocaasi ah ee in bayci la socodsiiyo ama qofkii bayci uu joojiyo waa inta majliska la wada joogo weyaan maa lam yatafaraqa tafaruquna waa tafaruq alabdaan intaan meeshii lagu kala tegin wa kaanaa jamiican inta aanad meeshii lagu kala tegin oo adigu aanad meeshii wax lagu kala iibsanaya aanad ka bixin adigu qofka soo galayow ama haddii meeshii laisugu yimid inta alaabtii aad iibsatay oo aad qabs gacanta lagaa saaray adna lacagta aad bixisay deetana kii kaa ebiy meesha wala ka tegi yacani labadiina midkeedna meesha wala ka bixin khiyaarkaas yaad leedihi haddii meesha lagu kala tago khiyaarku waa dhammaaday faqad wajaba albayc bayci waa waajiba faqad wajaba albayc faqad wajaba micnaha waxaan bayc laazim mu noqdo lagama noqon karo shaygii baad kala iibsateen waad kala tagteen adna gurigaagii waa tagtay haddaad hadha tolo noqoti ay noqoto inaad shaygii soo celisid qofkan xaq wuxuu le inu kaa celin waayo sida fidliga badan ee wanaagsan waxa weeyaan inuu celiyo kaa celiyo lakin hadduu ku kaa celimay xaq buu leey sababtoo ah yani maadaama wax ceeba inuu kusoo bixin shayga uu kaa iibiyo hadduu shayga uu kaa iibiyo ceeb uu yeesho oon waxba maalan wax ceebaad ku aragtid waad celin kartaa lakin shayga hadduu shay saxa yahay wax ceebana una lahayn sidaana aad ku kala timaadeen lacagtii inaad la kala qaatay raallina lagu kala yahay inaad wixii aad iibsatay aad la tagtay aad soo celisaa oo ninka aad ku soo celisaa oo ninka dabeetanaad hadduu ku yidhaha waxa weeyaan de kaa celin maayo xaq buu yeelanaya isagu laakiin sida ugu fadliga badan waxa weyan wanaagsan inuu qofku ka celiyo hadduu laakin celin waayo xaq buu leeyahy khiyaarka waa dhammaaday wax khiyaaroo leeda ma jirto laakiin intaad meeshii aad wada joogtiin shaygii aad iibsatay waad ka noqon kartaa isna shaygii u kaa iibiyo ka uu ka noqon karaa inta meeshii wax lagu kala iibsaday la joogo waa sidaa weeyaan midda kale waxa khiyaarka uu ka go'i karaa oo kale khiyaaru majliskaas in midkoodka kale u doorgeliyo a marka la kala qaato shaygii bayc masaasan ku socodsiinaayo waynu kala iibsanay mise waad fasakhaysaa oo deetana wa mayana waxa weeyaan waa baycaas waa socday idana bayc waa waa laazimu noqday waata xadiis wuxuu leeyahy aw yukhayiru axaduhuma alaakhara micnaha waxay ikhtar imdaa albayc waxaad doorataa in baycaasi uu dhammaado aan kala iibsanay saasra waan kala iibsanay waa dhammaada markaa ayadan oo khiyaar ma jirto waxaa jira bayc laazima iyo bayc markaa waxa weeyaan bayc laazim faqad wajaba albaycu waa bayci laazimkaha weeyaanoo shayga markaad kala iibsateen ee raalli ku kala noqoteen ee sidaa majliskii wax lagu kala iibsan loo kala tegey laazim buu baycaasi noqday midna ka kale bayciisii ma fasakhi karay kii kaa iibiyo intuu kaa dabay baada ku odhan maayo alaabtii soo celi lacagtaadana waa tan maya adigii iibsadana intaad shaygii celisid intaad tiraahdo waxa weyaan shayga waa kan lacagtii soo celi iyaduna maya baycaasi laazim buu noqdayo qof kasta oo labada qolo ka kala mida iibiyaha iyo iibsadadaha mid walba laazim uu ku noqdo kama noqon karo wixii uu iibiyey markii hore raali baa lagu kala ahaa shayga wax ceeba kusoo baxay ma jiro hadduu ceeb ay kusoo noqotay lacag marka waxa weeyaan faansa ah adigu waxba ceeb baa kasoo baxday halkaas kii iibsanay shayga iibsana saasoo kale shaygii ceeb baa kasoo baxday wuu celin karaa markaa midkoodba ka kale waa ku celin karaa shayga laakiin haddii uu shaygu uu baycu uu as labada daraf uu ka dhammaado raalli lagu kala yahay wax ceebanaynu kusoo bixin majliskii caqdigan lagu kala tago baycaasi laazim buu noqday mid kasta oo labadooda ka mid a xaq uma laha inuu baycii uu ka daba tago yani inuu fasakho xaq uma laha laakiin intay wada joogaan nin kastaa oo labada qolo ka mid ihi waxa uu leeyahay khiyaar buu waay can xakiim ibni xizaam qaala qaala rasuulu llahi sala lla ly slam xakiim ibni xizaam saxaabiga la yidhaha radia allahu canhu waxaa la yidhi xakiim ibni xizaam waxau ahaa waxau ahaa baa la yihi saxaabadii ilaahay cimriga dheer uu siiyey boqol iyo labaatan sannadood buu jiraa layidhi lixdan sannadood waktigii jaahiliga markii islaamku yimid laga soo bilaabo ilaa markuu dhimanayana lixdan sannadood boqol iyo labaatankaas sannadood buu noolaa waxa ay waxa ay daw ahayd khadiija bintu khuwaylid oo ah rasuulka calayhi salaatu wasalaam xaaskiisii iyo reerkiisii waxaa la yidhi wulida fii jawfi lkacba kacbada dhexdeeda ayaa lagu dhalay ninkani waktigii jaahiliga iyo waktigii waktigii jaahiliga waxau ahaa nin aada iyo aad xagga khayrka iyo waxyaabaha wanaagsan buu aada u samayn jiray oo ay ka mid tahay qoor addoomaha inu xoreeyo dadkana uu markaa uu xidhiiriyo sida maalan qaraabadii oo kale xoolaha uu geenayo hadiga xajka oo kale iyo kacbada aada buu markaa u geen jiraa la yidhi waxaa la yidhi waktigii jaahiliga waxa uu xoreeyey boqol qoolood buu xoreeyey boqol addoon markuu soo islaamay intuu islaamka ahaana boqol buu xoreeyey waktigii jaahiliga waxa uu qalay oo uu hadi u kaxeeyo oo xajka uu geeyey oo kacbada ku qalay boqol neef oo geela markuu islaamina saasoo kale boqol neef oo geela buu qalay oo hadi u kaxeeyey xajka marka rasuulku wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam aslamta calaa maa aslafta min khayrin waxaad ku islaamtay wixii aada hormarsatay ee khayr wixii hormarsatay khayra dee ay ka mid tahay dadka wax siintooda marka jawaad bu ahaa deeqsi in aada iyo aada uxu bixiya ayuu ahaa baycusharna u ahaa marka wuxu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasal nabiga ilahi wuxuu yihi albayicaani bilkhiyaari bayicaanku waa labadii qof wax kala iibsanaya weeyaan albayicaani labadii qofee wax kala iibsanaya bilkhiyaari khiyaar bay ku sugan yihiin maa lam yatafaraqaa intayna kala tegin aw qaala xataa yatafaraqa ilaa ay kala tegayaan tafaruq labdaan weeyaan fain sadaqaa hadday isku run sheegaan wa bayana ay isku caddeeyaan buurika lahumaa fii baycihima iibkooda waa loo barakeeyaa buurika lahumaa fii baycihima iibkooda waa loo barakeeya albayicaani bilkhiyaar maa lam yatafaraqa intayna kala tegin marka culimmada qaar ka mida nin laodhan jiray saclab ayaa waxaa la weydiiyey wax farqi mu dhexeeya yaftariqaani iyotafaraqaani labadaa farqiga u dhexeeya waa maxay deetana wuxuu yidhi waxa uu ibnulacraabi ayaa wuxuu ka wariyey markaa mashaayikhdiisii qaar ka mida inay yidhaahdeen yatafaraqaani bilkalaam tafaraqaantu waxay markay hadal ku kala tagaan yaftariqaanina bilabdaan marka xataa yatafaraqaa ilaa inta ay kala tegayaan tafaruqa abdaankii markaa ahlucilmigu ku sheegay fain sadaqaa hadday isku run sheegaan wabayana ay isku caddeeyaan buurika lahumaa fii baycihimaa iibkooda waa loo barakeeyaa wain katamaa hadday qariyaan wakadabaa been ay sheegaan muxiqat barakatu baycihimaa iibkooda barakadiisa waa la masaxaa waa loo barakeeya weeyaan marka buurika lahumaa fii baycihima waa loo kobciyaa wey kana wuxuu iibsado loo barakeeya waa loo kobciyaa kana wuxuu iibiyo waa loo barakeeya waa loo kobciyaa waa loo kordhiyaa waa goorma waa markay runta isku sheegaan fain sadaqa wabayana run buu sheegaya waa in isku caddaynaya khiyaanana kuma jirto wax laisku qarinayaana ma jirto been laisku sheegayaana ma jirto markaasaa la barakeenaya ka wax iibsanaya waxaanu iibinayo wuu caddaynaya runtina wuu ka sheegaya markaa rasuulka waxaa laga wariyay alayhi salaatu wasalaam xadiis ahlucilmiga qaarkiin ay sanadkiisa saxiix yeelayaan ama xasan ay ka dhigayaan waxa attaajiru saduq attaajiru saduq alamiin ninka taajirka ah bayc mushtariga ah ee runta sheegaya ee amiinka ah maca annabiyiin wasidiiqiin washuhada maanta qiyaamaha kuwaas buu la mac yahay nebiyadii sidiiqiintii shuhadadii buurika lahumaa fii baycihima iibkooda waa loo barakeeya wain katamaa hadday qariyaan waxbay isku qarinayaan wakadabaa been ay sheegaan oo kanna waxaanay alaabta ku joogin sida dadkeen dad badan sameeyaan alaabta inayna ku joogin buu sheegaya wallahi taasi wuu ku dhaaranaya welibana isagoo been sheegaya muxiqat barakatu baycihimaa iibkooda barakadiisa waa la masaxaa oo waxa weeyaan looma barakeeyo ilahay ma barakeeyo subxana watacaala labadan xadiid khiyaarumajliskeenu sheegayna unba sheegayaan xadiidkan xadiidka hore labadu waxay tilmaamayaan khiyaarumajliska oo labada qofa wax kala iibsanayaa meeshii waxa lagu kala iibsay intay joogaan nin kastaba khiyaar wuxuu leeyahay inuu bayci uu saa ku socodsiiyo lagu kala socdo iyo inuu bayci uu ka noqdo oo uu fasakho ayuu xaq u leeyahay qof kastaba waxa kale xadiidkan ay loo deliishadeen culamada qaarkan u deliishadeen afdalu lmakaasib makaasibta keeba ugu wanaagsan waxyaabaha laga shaqeeya waa fara badan yihiin tijaarada iyo zaraacada oo beerihii la beeraayo iyo gacmahoo laga shaqeeyo oo sun waxa weeyaan sancaddii keebaa ugu fadli badan marka culimada qaar kamid waxay idhahdeen waxa ugu fadli badan tijaaradii baa ugu fadli badan labada xadiis baana daliil u ah waa loo barakeenaya waxa weeyaan baraka ku jirta sidoo kale waxa u daliila bay idhahdeen wa axalla allahu albayca wa xarama alriba bayc qur-aanka micnaheedu waxa weyaan waa tijaaradii weeyi marka wax la caddeeyey oo la tasriiciyey taxliishi iyo xalaashiisa waxaa jirta bayca bayca jira wa axalla allahu albayca oo tijaaradii ah wa xarama alriba waxaa kale u daliila xadiidka aynu akriyanay oo ah attaajiru saduuq alamiin riwaayadka qaar kamid almuslim maca shuhadaa yowma alqiyaama waxa weeyaan shuhadada ayu maanta qiyaamaha qofkaas uu la macyahay sidoo kale waxaa la yihi saxaabiga dhorantiisa sakhr alghamidi wuxuu rasuul ka wariyey alayhi salaa slam rasuulku inuu yidhi allahuma baarik liummatii fii bukuriha ilaahu ummaddeeda waxaad u barakaysaa kalhaada kalhaada u barakee marka rasuulka alayhi salaa slam markuu ciidan dirayo ama uu sariyo dirayo maalinta gelinka horu diri jiray saxaabigana taajir buu ahaa bayc mushtari buu ahaa marka bayc mushtarigiisa gelinka horu u kalihin jiray marka waxaa la yidhi wa kaana hariyan tijaaradaana uu ka macaasha yani kalahada u kalihinayo marka adilo fara badanoo noocaasoo kale ah bay u daliishadeen inay fadli badan tahay bayc mushtarigu ahlucilmiga qaar kamid waxay yidhahdeen may waxa fadli badan zaraacadii zaraacadu waa maxay beerihii in la beero beeraha in la beerto ayaa fadli badan laba arimoodba waa waxay ugu fadli badanta ko ta kood waxa weeyaan tawakul baa ku jira ilahay buu tala saaranaya qofkani markuu beertii beerayo midhihii buu ku daadanaya ilahay buu tala saaranaya inay midhahaasi soo baxaan marka hor tawakul baa ku jira tala saarasho tawakulka iyo tala saarashada ilahay la tala saaranayaana waa cibaado taas waa ta labaad waxa uu beeray dadku way ku intifaacayaan sadaqay ajirna waa ka helayaayo qof ibni aadam meesha ma soo maro oo wax kama cuno shimbiraha duulaya waxba kama cunaan xayawaanku waxba kama cunaan ilaa hadday cunaan ajribuu ilahay ka siinaya subxaanahu wa tacaala yani shimbirahaas waxay ka cunaan iyo xayawaankaas wuxuu cuno iyo qofka ibni aadamka wuxuu afkiisa uu gashado intaba ajri buu ka helaya si axaadiis kusoo aroortay marka waxay dhahen waxa ugu fadli badan wax laga shaqeeyo zaraacada ugu fara badan ugu fadli badan waxaa kale la yidhi mayane waxa ugu wanaagsan camalulyad wuxuu soo gudagelaysaa uun bayc mushtarigina waa soo gudagelaya camalkii gacanta laga shaqaynayay ee farsamo yaqaanimadii farsamo yaqaanimadii baa ugu fadli badan waxaana u dilay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofku waxa uu yani uu cuno waxa ugu wanaagsan min camal yadi wuxuu gacantiisa ku shaqeeyey wuxuu gacantiisa ku shaqeeyey waa ugu wanaagsan inuu cuno waina nabiy llaahi daawuud kaana ya'kul min camal yadi nabiy llaahi daawuudna calayhi salaam wuxuu gacantiisa ku shaqeeyey wuxuu gacantiisa markaa ku sameeyey ayuu marka waxa weeyaan cuni jirayo de waa ka waa ku shaqaysan jiray oo xadiidka iyo birta ayaa uu samayn jiray nabiy llaahi daawuud wacallamnaahu sancata labuusin lakum lituxsinakum min ba'sikum sidaasna waa la sheegay waxaa kale culimmadu sheegen waxyaaba ugu fadliga badan inay ka mid tahay makaasibtii hanimadii jihaadka oo gaalada marka dagaalka lagu qaado wixii laga soo furanayey taasaa ugu fiican baa layidhi liqawlihi tacaala fakuluu mima hanimtum xalaala ayiban ummaddan baana xalaal looga dhigay waana kasbigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam wajucila risqii taxta dilli rumxi risqiga waxaa laga yeelay warankayga hoo xadhkiisa hoostiisa ayaa laga yeelay marka yacni jihaadka wixii lagu qabsadaa ugu wanaagsan bale adoo calaa ayi xaal qofku inuu shaqaysto oo gacantiisa ku shaqeeyo oo la soo baxo ayaa markaa wanaagsan rasuulkuna waa faray calayhi salaatu wasalaam dadka inay shaqaystaano qofna inuu qofka kale markaa waxba uuna weydiisano gacantuuna hoos dhigani wuxuu dhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam midkiin inuu xadhig qaato uu kaynta tago oo deetana uu soo xaabeeyo oo markuu soo xaabeeyo dabeetana waxa weeyaan uu suuqa keeno oo deetana uu iibiyo ayaa uga khayr badan buu yidhi inuu qofku inuu gacanta hoos dhigto oo uu weydiisto dabeetana ama la siiyo ama loo diido ama waa la siinay ama waa loo diiday haddaad su-aal weydi qofkii tara waxay sii ama qofkii waxba ku siin doonaa ama waa ku diidi doonaa marka taa maxaa kaga khayr badan inaad waxa weeyaan xadhigii qaaratid oo dabeetana aad tegtid halkee banaanka ood soo xaabaysatid oo dabeetana xaabada aad iibisid qof fiican inuu shaqeeyo iyo rasuulka calayhi salaatu wasalam dadka warinaya baabu maa yunhaa canhu min albuyuuc kani baab wuxuu yahay waxyaabihii la diiday ee la xarimay ee beeca ka mid a wixii beeca ka mid ee la diiday ayaa baabkani uu sheeku u guntay mar haddii la yidhi waa xalala allahu albayca wa xarama ariba ilaahay bayca waa xalaaleeyey waxaa jirtaa buyuuc ma waxyaaba la kala iibsado oo xaaraan ah oo sharcigu uu diiday marka oo axaadiida rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku sugan marka kuwaas buu halkan ka tilmaamaya sheekhu can abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama nahaa can اlmunaabadati munaabadadii ayaa uu diiday wa hiya munaabadadu tarxu الrajuli hawbahu waa ninkii ninka oo maradiisa tuura bilbayci ilaa ila arajuli ninka kale ayuu u tuuraya qabla an yuqallibahu intuuna iska eegin ka hor qabla an yuqallibahu intuuna rogrogin ka hor aw yandura ilayhi amuuna eegin wanahaa waa diiday can ilmulaamasati mulaamasada ayuu diiday waalmulaamasatu mulaamasaduna lamsu rajuli ahawba waa ninka marada taabtaa walaa yanduru ilayhi aanu fiirin un iska eegin nahaa waa diiday can ilmunaabadati munaabadada ayuu diiday wahiya munaabadadii wuu fasiraya darxu rajuli waa ninka oo tuura hawbahu mooradiisa bilbayci ibu tuura ila rajuli ninka kale ayuu u tuuraya qabla an yuqallibahu intuuna iska rogrogin ka hor aw yandura ilayhi amuuna eegin waa isku midun weeyaan yani intuuna iska fiirin un baa lagula jeedaa wanahaa can mulaamasati mulaamasadiina waa diiday wlmulaamasatu mulaamasaduna lamsu rajuli waa ninka oo taabta ahawba maradii walaa yanduru ilayhi aan fiirinin nahaa can ilmunaabadati wlmulaamasati tafsiirka la fasiray ee munaabadadii lagu fasiray darxu rajuli hawbahu mulaamasadii lagu fasiray lamsu rajuli ahawba walaa yanduru ilayhi waa tafsiirkii saxaabiga waa tafsiirkii saxaabiga sida uu leeyahay alxaafid ibn xajar raximah llah yani waxaa soo fasiray saxaabiga ka mid maaha hadalkii rasuulka munaabadadu waa maxay waa inoo fasiray oo xadiidka inagu tala tafsiirkeeda almunaabada waa mufaacala min nabdi shay idaa araxahu qofku markuu tuuro shayga ayaa la yidhahdaa arrimo dhowrana way ku tafsiireen culimmadu waxaa ka mid ah inuu qofku yidhahdo bictuka calaa an idaa nabadtuka ilayka lazima albayc shaygan waan kaa iibiyey markaan kuu soo tuuro baycaas waa dhamaaday yani ha shaygu kaa iibinayay buu kugu soo tuuraya marka uu kuusoo tuuro baycaas khalaas waad iibsatay weeyaan shaygaas shaygaa waad iibsatay lacagtood bixinaysaa ama shaygaas ha ku noqo shay kuu noqda ama ha noqo shay aan kuu noqonin maalan shaar baabaad iibsatay shaarkaad iibsatay wuu kuu tuuraya shaarka marka shaygaa uu kuusoo tuuro baycaas waa laazim hadda lacagtu ma bixinaysaa ama ha kula kala minu kula kaan oo dadkii jaahiliga ahaa waxay ku ku kala iibsan jireen waxaa kale waxaa loogala jeedaa nabdul xasa فيجعل ما وقعت عليه مبيعا أو غاية لمسامحة لمساحة ما وقعت عليه من الأرض المبيعة dhagax buu tuuraya wuxuu leeyahay dhagaxaas ururaxaas soo tuur shay ku dhacaad leeda shaygu uu ku dhaco baad leeda lacagtan waad bixinaysaa cinkaas marka so dhagaxii buu qaadaya shaygii buu ku tuuraya shaygu dhagaxaas uu ku dhaco waa iibsaday shaygii ama dee waxa weeyaan ha noqdo shay qanciyo ama inuu noqon shaygaas waa iibsay mar haddii aad marka waxa dhagaxii aad turto ku dhaco kadalika dhulkii oo kale lamid a dhulka waan kaa iibiye dhagaxa qaado tuur dhagaxaagu halku gaaro intaasaan ku kaa iibiye jahaala ku jirta yani wixii baan la garanayn waa beeci jaahili waxaa kale ee lagu micneeyey an yambuda arajulu ila arajuli thawbahu ninku inuu ninka maradiisa u tuuro ka kalena maradiisa uu tuuro deetana si ay ku kala iibsadaan adiguna maradan soo tuur adna maradan kuusoo tuuraya labadaa marka ninba ninku marka wax lasoo tuuro waa qaadanayaa waxba ha eegin raalina saa ku noqon ama si kaleba haddoo loo dhigo maradii baan kuusoo tuuraya adiga waad qabsanaysaa ana lacagtii baan kuusoo tuurayaa waad qabsanaysaa waxaa laga yaabaa inay markaa labada shay dee lacagtana inay qiimihii aad ku doonaysa gaari weydo isaguna sh wixi aad marada u turtay inuu leekaanba weydo waa jahaalo wey qarar dagsiima ku jirta ma banaana sidaas baa munaabadadii lagu fasiray mulaamadsaduna waa mufaacala min allamsi iyo laba qof dhexdood bay ka dhacaysaa waxaa iyadana lagu fasiray nafsu lamsi waa baycda haddii marada aad shayga shayga waxyaabaha la iibinaya meesha yaalla haddaad gacantaba saartid shaygaad gacanta saarta waa iibsana waa kaa iibsanya shaygaad gacanta saartaaba waa waa waad iibis waa lagaa ii waa iibsan yahay oo waad iibsatay lacagta noocaasna waad ku iibsatay marka jahaala ku jirta iyo qarar taa waa lagu fasiray waxaa kale lagu fasiray an yabiicahu calaa anahu idaa lamasa thawba faqad wajaba albayc haddii aad taabatid waad iibsatay khiyaarna ma lihid wax khiyaarahoo aad leedahayna ma jiro ama shay duuduuban sida maradii oo kaleo duuban oo bacdi ku jirto oo dee ayaa waxa weeyaan aad taabanaysaa ma furfuraysa mar haddaad taabatayba ha furfurin baa lagu leeyay saa ku qaado sidaas ku qaado mar haddaad taabatay inaad furtid laguma ogola ama meel madow oo kale ama haween oo kale aad soo gelaysaa dabeetana wixii meesha yaalla mid taabanaysaa aad kaa aad taabatay aad marka gacantaada ku dhacday baad qaadatood iibsatay weeyaan haddaba markaad shaygii aad furfurtid ama aad aragtid khiyaar ma lihi iskama soo ceeli karaysid hadduu shaygaasu noqdo shay ku qancin waayo buyuucda noocaas oo kale waa xaaraan dadkii jaahiliga ahana waxba ku kalimsan jireen rasuulkuna wuu diiday calayhi salaatu wasalaam sababta loo diidana waxa weeyaan dadkii waxaan iibsanayaan maba garanayaan jahaala ku jirta oo wax cad maaha sida oo kalena dee qarar baa ku jiroo dadka waa la dagayaa wey marka shaygii haddii qarar iyo jahaala ay ku jirto xaaraan buu noqonaya walow labada qofba raalliha ku kala noqdaanbe hadduu yidhaha raalli baan saa ku ahay ma asaxayso waayo shay xaaraan ah dee raalli ahaanshuhu xalaal ka dhigi maayo shay xaaraana raalli ahaanshuhu ka dhigi maayo markaa xalaal wey aba dhowr masale marka halkan soo raaco waxaa ka mid ah mar haddii la yidhi shaygii duuduubnaa qaado oo ha furfurin ama la yidhi meel madow inta lagu soo geliyay shayga atabata adaas kale kii indhaha la-a ka warran ku iibsaday yani nin indhala hadduu shay iibsada ka warran maasaxaya qofka indhaha le haddii shaygii loo sifeeyo oo ka iibinaya ama kala socdaa uu sifeeyo ha shaygaad iibsatay waa noocaas ama tiradaas buu waa tiradaas buu yahay ama shaygu iyo shay uu dhadhamin karayo ama shay la ursan karayo ama shay loo sifayn karayo oo sifadiisana uu garanayo sida marka loo sifeeyo haddii sidaas oo kale uu yahay oo dabeetana uu ku qanaco waxay istaagaysaa sifada loo sifeeyey halkii aragtida oo kale ay istaagaysaayo waa asaxaya sidii qof arkay oo kale buu ka dhigan yahay maalan shaarku iibsanayay baa loo sifeeyey oo waxaa la yidhi shaarka midabkiisu waa caddaan waxa weeyaan miqyaaskiisa ama waxa weeyaan lambarkiisuna waa intaas deetna waa ku qancay waxa weye wuxuu ka dhigin qof arkay oo kale ayuu ka dhigan yahay markaa bayciisaas waa asaxaya weeyaan kadalika waxaa la mid a shaygii maqnaa oo laga iibiyo sida bayca salamka la yidhahdo oo kale shay maqan baa la iibiyaa shay baa lagu sifeynaya raashin baa dadka dhiibsanaysa raashinkii baa lagu sifeynaya noocu yahay qamadidii ama sarreenkii noocaas ayuu yahay miiskiisa ama intaasoo galaan weeyaan ama intaasoo kiish shaygii marka saa lagugu sifeeyo waad iibsan kartaa lacagtan waad iibin kartaa shaygoo kaa maqan baad iib- yaad iibsanaysaa lacagtan waad bixinaysaa qofkan aad ka iibsatayna waxa uusna laga doonaya shaygii uu ku sifeeyey oo sidii uu kugu sifeeyey ah inuu ku keeno haddii shaygii oo sidii ka duwana uu keeno ma asaxayso baad khiyaar baad ka noqonaysaa beecaas عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول كحولي لا تلقوا الركبان سفرك أكور تجينا ركبان كحويان آه وجمع راكب وددك جيل فوشنا سفر وددك سفر كي من جيل فوشنا وي معنى إذا ماها يعني ددك جيل فوشنا وحا لو قلت هذا هكذا ددك سفر انت أبحان بلاعب سو واردي أو كسو وذا بلدكي way maqnaayeen oo berigii hore dee geela iyama safarka damar baxo oo dad badan israacaan baa geela inta la kaxeeya deetana la soo rari jiray marka safarkaas dadka safarka wada ee geelii markaa safar ku keenay yani badeecad ku wada ha ka hortegina laa talaqu rukbaan ha ka hortegina safarkii badeecadda siday oo magaalada banaankeeda dadka ka hortagtiin halkaa ha kaga iibsanina waayo waxaa la rabaa dadkani maadaama safar dheer ay galeen oo ay muddo maqnaayeen waxaan ay wadaan suuqa intuu ka marya inay ogaadaan lakin haddaad dadka hortagto tiraadid lacagta waatana w wixiiba waan ka iibsaday suuqa dabeetana la yimaado oo dabeetana ay arkaan iyagu inuu shaygii laga iibsaday suuqa inuu qiimo fiican ku maray qiimo fiican inuu ku maray khiyaar bay yeelanaya waktigaas waxaa laga yaabaa in markaa qiimihii laga siisanayo suuqa qiimo ka hooseyn laga siisto waxaa la doonaya inay ogaadaan qiimaha suuqa ka jira taas waa qodob qodobka labaad waxaa suurtagal ah in markaa waxa weya dadka suuq dadkii wax iibsan lahaa in cidhiri la geliyo oo nimanka musaafiriinta ee safarka soo wadaa markay badeecadda magaalada ay keenaan qiimo jaban baa laga yaabaa inay marka waxa weya dadka ka siiyaan laakiin marka xagga hore banaanka lagaga hor tago ee wixiiba laga soo iibsado ee magaaladii la keeno qiimihii qiimo ka sarreeya la siinaya marka dadkiina way ku dhib mudanayaan laa talaqu rukbaan saas baa loo diiday markaa safarkii badaacaddaas waday yaan laga hortegin walaa yabic yuuna iibinin bacdukum barhkiin calaa bayci bacdin barhki kale iibkiisa yuuna iibinin micnaheedu waxa weeye ha isku eriyina in laisku eriyo oo maalan ninkii halkan dhinacaaga fadhiyey markuu nagu yimaado uu yidhaha shaygan iga iibi uu yidhaha way waan imsaad imsaad imsaad iga siinaysaa toban kun baan kaa siiyey anaa sagaal kaa siinay kaalay ha odhan labadooda ha ha kala dhamaystaan hadday heshiin waayaan uu iskaga yimaado ku yimaado khiyaar badan la yidhahdo waktigaas marka in laisku eriyo anaa intan inka intaa ninkan uu kaa siinaya in ka yar anaa kaa siinaya ama shaygan uu kaa iibiyey intaa uu kaa siiyey shaygan shay ka wanaagsan anaa kaa iibinaya qiimaha uu kaa siiyeyna waan kaa siinaya ma banaano labada qofku wax kala iibsanaya ilaa ay kala socdaan ha dhex gelin walaa yabiic yuuna iibina bacdukum barkin calaa bayci bacdi walaa tanaajashuu tanaajusku waxa weeyaan qofkii oo yani labada qof ee wax kala iibsanaya mid baa saddexaad baa imanaya oo qiimihii labadan qof ay wax ka kala iibsanayeen buu dallacaya isagoo aan doonaynin inuu iibsado isagu isagu yani iib uma socdo ee wuxuu doonaya inuu qiimihii dallaco maalan laba nin baa waxay kala iibsanayaan guri deetana ninkan waxaa laga yaba inu lacagtiiba u baahan yahay gurigiiba waa way isbaayaceenoo wuxuu yidhi gurigii waxaan kaa siinayaa shan iyo toban kun ninkana raallibu ku noqdaba shan iyo tobankii wuu soo dhex galay iyagoo gorgortamaya oo lacagtii markaa qiimihii hadal haya markaasuu wuxuu ku yihi war la gurigan qiimihiisu suuqa wuxuu ku marayaa labaatan kun wuu dallacayba deetna wuxuu ku yihi ama labaatan ka bix ama iska tag anismaakaasun ba marka inuu caynkaa qofkaas uu sameeyaa waa xaaran najish baa la yidhahdaa badeecadda qiimaheedii buu dallacaya qofkan buu ku dallacaya isaguna yani maaha qof doonaya inuu wax iibsado ee waxa uu rabaa un qofkan inuu markaa qiimihii ku dallaco taasina ma banaano oo dee qofkii wax iibsanayay ayuu dhibaya dhibaato ku keenaya dacu nnaasa yarzuq illaahu bacdahum min bacdi rasuulku wuxu uhi alayhi sala dadka daaya ilaahay barhkoodba barhka kale ha ka arsaaqo marka waa la kala arsaaqaya dadkii marka in la dhex gala la diidan yahy marka qofku inuu caynkaa sameeyo oo uu qiimihii uu dallaco dadkii wax kaliibsanay inuu ku dallaco taas baa yaa xaaraan oo aan banaanayn taana najshi baa la yidhahdaa walaa yabic yuuna iibinin xaadirun nin magaalo joogaa libaalin nin reemi nin reebaadiye ah oo reemiyiya yuuna waxba u iibinin yuuna waxba u iibinin walaa yabic yuuna iibinin xaadirun xaadirki waa ninkii magaalada deganaa weeyaan yuuna u iibinin libaadin nin reer baadiya oo baadiyaha alaab ka keenay yuuna waxba u iibinin alaabta ha soo qaato oo suuqii ha keeno marka waxa ahlucilmigu ay ku tafsiiriyeen oo kaasoo kale ay ku fasireen ninkii reer baadiyaha ahaa alaab ayuu keenaya ninkii magaalada joogay baa ka qaadaya wuxuu leeyahay alaabtan ninka reer baadiya waxa laga markuu alaabtii uu keeno inuu jumlad ku iibiyo shaygii ama alaabtii u waday kan magaalada joogaa odhanaya shaygan anaa iibinaya maalinba bar baan iibinaya tafaariq yani qiimo wanaagsan saa u heshid qiimo wanaagsan saa u heshid marka markan uu ninkan reebaadiyihii magaaladii kana alaabtii isagu iibiyo jumlad ahaan u iibiyo qiimo yaro jaban buu siinaya marka ninkii reer magaalka ahaa uu alaabtii ka qaadana oo maalinba bar uu iibiyana qiimihii qiimo ka sarreeya ayuu ku iibinaya marka dadkii ku ka intifaaci lahaa ina waxa waxaa laga yaabaa ninkan intuu alaabta kan ka iibsado isna sii iibiyo oo kaana mid kale kasii iibsado kaasina sii iibiyo oo dadkii ilaahay saa ku kala arsaaqo laakiin markuu shaygii shaygii uu noqdo shay qaaliya dee waxa yaraanaya dadkii ku intifaacaya marka sidaas awgeed baa loo diiday waxa kale ee lagu fasiray laa yakunu lahu simsaaran simsaar yuunu noqonin yani waxa weeyaan dilaal intuu alaabta ka qaado anaa ku iibinayo ku dilaalay dilaal noqon yani isagu magaalada ha kaysado suuqii wixii lagu kala iibsanaya ha ogaado ha iibiy markaa isagu hataa ahlucilmigu waxay sheegeen aduu yani ninkii mala talin kartaa la taliyo ahaan maohan kartaa badeecaddu suuqa intaasa ka marasaay intaan ka yaraasiini sa yidhaha maya waa la dadka waa la kala arsaaqaya isagu badeecadda suuqa ha keeno ha iibiy isaga waxba loo iibinaya culamada qaarkood waa diiday masalan isagoo miyiga jooga hadduu ku idhaahdo waxaad ii soo iibisaan raashin ii soo dir deetana magaaladaad uga iibisid waxaad dhici karta bay yidhahdeen alaabta du iibinaysi dee bakhaarku intuu siinaya inaad wax saaratid baadu oo intii markuu isagu yimaado uu iibsado in ka badan ba inaad u siisid oo lacagtii markaad ku dalacday baa suurtagal calaa ayi xaal haddii qiimuhu qiimo macruufa yahay oo lasla wada garanayo qofkuna qof aamin oo yahay laabaas inuu qofkii reer miyi ahaa intuu alaabta halkan ugu iibiyo inuu miyigiisii ugu diro wax dhibaataa malaha laakiin alaabtu miyiga ka keenay ama adhigii miyi ka keenay in marka waxa weeyaan loo iibiyo ma banaana waa in isagu suuqii tagaa uu iibiyaa ama seeladii u tagaa uu ogaadaa qiimuhu inta waxna kala marayaan dabeetana uu siiya uu iibiya walaa tusaru lghanam adhigana ha gaaxinina adhigiina marka la iibinayo yaan la gaaxinin adhigoo keliya maaha geelina waa lamid loodina waa lamid waman ibtaacahaa qofka iibsada iyadoo lasoo gaaxiyey wahuwa bikhayri nadarayn laba arrimood midkood buu ku sugan yahay bacda an yaxlibahaa markuu lisay dabadeed markuu lisay dabadeed laba arrimood midkood buu ku sugan yahay in radiahaa hadduu raali ku noqdo amsakahaa waa haysan wa in sakhiahaa haddii uu nacana uu naco shaygu markaa uu naco oo uu qancin waayana raddahaa waa celin wa saacan min tamrin saac timirina waa raacinaya walaa tasuru lghanam adhiga ha gaaxinina oo caanihii habeenkiiba inaan lagu sii dayn masalan aroortaas seelada geenaysaa habeenkiibabana lisaynin aroortina lisi maayo shay markaa neefkiio candhadiis dee weyn tahay oo qofku uu qaadanayo inuu caana badan yahay oo kale buu seeladii keenaya dadkii buu dagayaa marka qofku wuxuu u iibsanayaa waxa laga inu iibsado neefkan uu caana badan yahay dabeetna markuu lisa dabadeed inuu arko inuu neefkani caana yar yahay haddii uu arko inuu neefkani caana yar yahay laba arrimood midkoodun buu samayn doonaa inuu neefkii iska haysto hadduu raalli ku noqdo inuu iska haysto iyo inuu haddii marka waxa weyaan isaga ku anfici maayo neefkani wuu caana yar yahay uu iska soo celiyo oo ninkii ka iibiyey buu ku soo celin doonaayo waxa uu leeyahy neefkaaga waa kan saacan timirta ana ee laleeyaha soo raaciyo micnaheed waxa waa caanihii uu ka lisay in caanuhu ka lisaye caanihii uu lisay bedelkoodii buu bixinayaa saaca timirta aad uu raacinaya marka xadiidkan waxau tilmaamaya waxyaabo dhowra oo aan banaanayn in markaa lala yimaado waxaa ka mid ah safarkii magaalada soo gelayey in laga hortago oo banaanka lagaga iibsado waxaa ka mid ah in laisku eriyo oo ninkii kale ee saaxiibka ahaa ee wax iibinayey inaad dadkii wakiimsiga ka soo kaxaysid oo tiradaa anaa intaa kaa siinaya intaa uu siinaya in ka jaban ma alaabtan uu kaa ibi alaab ka wanaagsan baan kaa iibinaya ayad beeciisa u celi ama beeca fasakh oo kale maalan waxaa kale ka mid ah in xoolihii aan la soo gaaxinaynin geelii adhigii loodii oo aan dadka u- suuraddan shayguu leeyahay suurad aan ahayn aan loo samaynaynin ma banaana yani suuradduu leeyahay suurad aan ahayn in loo sameeyo suuraddii uu lahaa unbaa lagu daynaya haddii qofku suurad kale u sameeyo dadkii uu degayaa weeyaan iyadana ma banaana tanaajuskuna waa badeecadii qofku uu kordhiyo dabadi qof wax kaliibsanayay buu dallacaya isagoo aan doonaynin inuu markaa uu iibsado buyu waxyaabaha noocaas waxyaaba xaaraana weeyaan halkaan ku dayno وsal اllah عalى mxamed وali sb